الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suuratu nuur suuratu nnuuri madaniyatun suuraddan la yidhaahdo suuratu nnuur waa madaniyo waa suuradda labaatan iyo afraad suwarka qur-aanka tartiibka musxafkay ugu qoran yihiin aayaadkeedu waa lixdan iyo afar aayadood waxay ka hadlaysaa axkaamta tashriiciga ah ee qur-aanka madaniga uu ka hadlo waxay ka hadlaysaa akhlaaqda waxay la hadlaysaa dadka si afraada iyo si jamaacaada intaba waxay suuraddu shamlisay axkaam waaweyn iyo tawjiihaad caam ah oo usrada iyo qoyska la xidhiira ilaa bulshadu waxay ka imaanaysaa usrada iyo qoyska ayay ka imaanaysaa qoys qoys iyo reer reer baa bulshadu iskaga imaanayaan marka qoys kasta siduu kusoo hagaagi lahaa markaasaa bulsho hagaagsan oo fiican soo baxaysaa markii qoys kasta hagaagsan yahay waxay ka hadlaysaa aadaabta loo baahan yahay mu'miniintu in ay ku dhegaan si guud iyo si gaar ahaaneed maalan guryaha markay soo gelayaan inay idan dalbaan aan la iska soo gelin indhaha inay laabaan idankii waxbaba tari mayo haddii meeshii qofkii sii fiirsaday oo ama albaabkii isku aadiyey ama daloolba ka fiirsaday dee ma soo galnaadii wixii qofkii gudaha joogay ee idanka laga rabay la rabay inuu xafito ama is asturo ama wixii ishaaba la xafiday indhaha in la laabo waxay ka hadlaysaa furuujta iyo cawrada in la xafido waxay ka hadlaysaa xaaraamnimada ragga iyo dumarka ajnabiga ah isdhexgalkooda iyo ikhtilaadka wax la yidhaahdo waxay ka hadlaysaa usrada muslimada ah iyo beytka guriga muslimka ah wax laga rabo oo cafaafnimo iyo asturnaan iyo dahaaro iyo toosnaan ah waxay suuraddu sheegi doontaa xuduudda sharciyada qaybo ka mid ah oo ilaahay jireeyey zinada xaddeeda waa la sheegaya waxa zinada la yidhaahdo xaddeeda waxay sheegaysaa suuraddu xaddulqadafka qofkii qadaf la yimaada xadda uu leeyahay oo qadafku waa maxay qof wanaagsan ama gabarh muxsanad ah in zine iyo xumaan lagu sheego la yidhaahdo gabadha xumaantaasay samaysaa iyadoo beri ka ah kana caddayn ma hayo waa qadaf licaanka waxaa la yidhaahdaa xaddiis dhaarihii iyo waxa weeyaan dhowrka ahaa ee ilaa shanta gaarayey ee labadii qofoo isqabay licaankii wixii la dhihi jiray suuraddaaba inoo caddayn doonto oo markuu xaaskiisii xumaan ku sheegay hadduu caddayn keeni waayo isagii baa la xadayaa waxaa xaddaa ka reebi kara oo keliya kaga dhici ka dhaca inuu licaan la yimaado afartii jeer inta dhaarto markii shanaadna qaabkii loogu talagala u maro haddii ilmo jiraan ilmihii iska reebo iska anfiyo licaankaasi cid kasta iskama samayn ka dhaho qaadi meeluu joogo ama qaadiga naa'ibkiis ama rajulun muttasifun bishuruudi lqadaa'i nin ku sifoobay shuruudda qadaha oo qaadinimo u suubada baa baabul licaanka loola tegi karaa haddii meesha ilma joogaan weeye ee wadaad muxakama ama layskaga tegay iyadoo meeshii waxa la anfinayo ilmo uu jiro ilaa ilmuhu xaq buu leeyahay mana doodi karo iskama geli karo inta kaloo dhaaraha laakiin haddaan ilma jirin way geli karaan waxay suuraddu ka hadlaysaa arrimahaasoo dhanoo loo jideeyay bulshada in laga dahiro fawdada iyo fasaadka dadku edab yeeshaan qadafka iska ilaaliya zinada iska ilaaliya xumaanta iska ilaaliya waxaa la ilaalinayaa nasabku inuusan isku dhex yaacin akhlaaqdu inaysan dhumin waxaasoo dhan baa laga digtoonya suuraddu waa suurad cajo badan suuraddan iyada ah sayid cumar baa waxaa la yidhi inta qoraal qoray oo reer kuufa warqad u diray buu wuxuu yidhi callimuu nisaa'akum suuratu nuur dumarkiinna bara suuradda la yidhahdo suuratu nuur dumarkii in la baro weeye bulshadii o dhan waa ina barato dumarkiina axkaam badan oo la xidhiidha baa halkan ku jidha ha la baro ha fahmeen macnihii suuratu nuur waxaa loogu magacaabo haddee kelimaddaasaaba ku jidhaba allahu nuuru samaawaati waalard baa ku jidha allahuma nawir quluubanaa binuuri kitaabika almubiin yaa rabb alcaalamiin suuraddaani sidaas weeyaan marka bismi illaahi araxmaani araxiim markas suuratun waaba lagu bilaabayba suuratun waa khabar mubtadihiisi baa xadfanoo soo qadaranaysaa haadihi midani suuratun waa suurad suuraddaasoo anzalnaahaa aan iyada soo dejinay oo wa faradnaahaa aan faral yeelnay axkaamta dhexdeeda ku jira oo wa anzalnaa aan dejinnay fiihaa dhexdeeda aayaatin aayaad aayaadkaasoo bayinaatin waadixaad ah iska cadcad ayaanu dhexdeeda soo dejin khabarkii marka saasaa mubtadaha loogu soo qadaraya suuratun tanwiintaasi suuratun cadiimatu shani suuraddani waa suurad sha'nigeedu weyn yahay qur-aanka suwarkiisa kuweeda jawaamicdaabay ka midta taasoo anzalnaha aan soo dejinno adiga kuu waxyoonnay wafaradnaahaa oo takfiif ah iyo wafaradnaahaa oo tashdiid ah labadaba aan ku celcelinay faral yeelidda haddii la sheego ama wafaradnaahaa iyada aan faral yeelnay axkaamta dhexdeeda ku jira oo waanzalnaa aan dejinnay fiihaa dhexdeeda aayaatin bayinaatin aayaad waadixaad oo cadcad maxaa loo soo dejiyey in laska akriya keliya maaha limujaradi tilaawa akrin keliya maaha waxaa loo soo dejiyey lilcamali waاtadbiiq in lagu camal falo oo lagu dhaqmo wey lacallakum waxaa mudantiin tadakaruuna inaa waansantaan oo cibro qaadataan axkaamtaan ku wacdoontaan waxa laydinka rabo aafashaan oo aad la timaadaan marka suura waxaa la yidhaahdaa qayb qur-aanka ka midoo bilow iyo dhammaad leh dee suurad kastaba adiguba arag xagga luqada almansilatu saamiya walmakaanatu rafiica baa suurad la yidhaahdaa naabiqa waa isa yidhaha alam tara ana allaha acdaaka suuratan marka waxaa suurad loogu magacaabaa aayaadkaas bilowga meelna ka bilowday meelna ku dhammaanaya maxaa loogu magacaabo waa sharafta iyo saraynta sida suurba loo yidhaahdo meesha sare suurkaas ama derbigaas ama waxaa sare loo loo dhihi jiray horay baa laga dhexgelayaa marka axkaamta waxaa lagu bilaabayaa zinada xaddeeda waxaa qaaduuradaay qurunka ah oo zinada la yidhaahdo xaddeeda baa lagu bilaabayaa xataa haddii dadka xumaantaa la yimaado lagu fuliyana way joogsan ama way yaraan azaaniyatu gabadha zaaniyadda ah oo xumaanta samaysa soomaaligeeda oo garanaysa oo jirkeeda ka ganacsata iyo wazaanii midka zaaniga ah oo isaguna zinada la yimaado ninka weeyaan gabadhii iyo ninkii wey labadaas fajliduu kula waaxidin minhumaa miata jalda fa xukmuhumaa maa yutlaa calaykum xukunkoodu waxa laydinku dul akrinaya weeye horta oo halkaa khabarkiibaa dhig midda zaaniyadda ah iyo zaaniga oo kuwa xumaha sameeyo gogoldhaafka sameeya weeyaan ilaa waxaan xanuunadan iyo balaayadan laga cabanayo oo zinada ka sabababeen ay dhisyada iyo waxa la sheegayo o dhan xaaraantaas weeye iyo dhibaatadaasaa sal u ah sharaamiidnimo kuwa waxaas ku shaqaysa weeye fajliduu jeedla kulla waaxidin mid kasta oo minhumaa ka mida mi'ata jalda boqol jeedal ku dhufta aad bay axkaamtu u badanta hal aayad lagama bixi karayo in la iska socodsiiye mooyaane boqol jeedal kuwa la jeedlayo waa kuwee waa dadkii kuwii xorta ahaa oo aan guur horena soo marin guur hore ma soo marin boqol jeedalaa lagu dhufanaya waxaa laiska ilaahay baa ilaa ummadda abuuroo garanaya qaarkood inay dhahaan war boqol laguma dhufan kara iyo war ha laga daayo iyo war waxaas walaa taakudkum yaysan idiin qaban bihimaa labadaas ra'fatun turid fii diin illaahi ilaahay diinkiisa daacadiisa iyo cibaadadiisa ama fii diin illahi ilahay diinkiisa iyo xukunkiisa xukunka ilaahay inaad fulisaan iyo diinka ilaahay yaysan ra'fo iyo naxariis labadaa qofoo xumaanta sameeyo bulshada akhlaaqdaa xun ku dhex sameeyey naxariis yaysan idin qaban oo aad dhahdaan boqolkii aan qaar ka dhinno ama kaba wada daysaan in la xanuujiyaa la rabaa xuduudda ilaahay ha dayicinina ha ka teginina idinkoo isleh u tura ilaahay abuurtay uguma turin badinidin sidaanaa daawadooda ku jidhaa daawo kale ma leh haddii nafta laga gooyo xataa daawo uma aha qofka xumaantaan sameeyey laakiin dhangadahan baa daawo u ah in kuntum haddaa tihiin tu'minuuna kuwa rumaynaya billaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhir waxaa la yidhahdaa min baabi tahyiij waa la kicinayaa in kuntum haddaad tihiin tu'minuuna billaahi iyo walyowmi alaakhiri kuwa mu'miniin xaqa haddaad tihiin hee xuduudda ilaahay ha dayicinina jawaabka halkaa dhig falaa tucadilu lxuduudda xuduudda ha dayicinino ha ka saarinina meensha xadda ilaahay oofiye kuwa zinada la yimid ha u turinina li'anna dembigay la yimaadeen baa ka weyna badan walyashad hana xaadiro cadaabahumaa labadaas zaaniga iyo zaaniyadda cadaabkooda meesha lagu cadaabayo ilaa jeedalkaani waa cadaaba meesha lagu garaacayo daa'ifatun koox iyo guuto jamiican ha xaadir daa'ifadaasoo min almu'miniina mu'miniinta ka mid a meel xasoo qarsoon oo aan cidna u jeedin ha looga gooyo lama rabo waxaa la rabaa daa'ifoo mu'miniinta ka mid a inay xaadiraan meesha oo goobjoog loo ahaado saa loogu soo jeedo taasi waxay keenaysaa markii saa loo daawado inay ka fogaadaan hadda ka bacdi xumahii inay ka fogaadaan intaasoo qofoo daawanaysa isku soo baxay la yidhi inay daawanaysa mar hadday ogyihiin fadeexadaas iska daynaya waliyashhad cadaabahumaa daa'ifatun min almu'miniin azaani midka zaaniga ah laa yankixu ma nikaaxsado ilaa zaaniyatan gabar zaaniyada mooyaane aw mushrikatan mid kasii liidata oo kasii daranoo mushrikada mooyaane waxa weeye nin zaaniyoo xumaan fala ah oo dadkaas sinada iyo xumaanta sameeyo ah ma nikaaxsado maxay ka dhigan tahay khabarkan yousan nikaaxsanin yuusan guursanin ilaa mid zaaniyada oo sidiisoo kale waxaa taqaano xun iyo mid kaba sii liidato ow mushrikatan mushrikad gaalad ahba mooyaane waxaa la yidhi waxaa laga hadlayaa laa'iqnimada ninka zaanigaa laa'iq uma aha laa'iq uma aha uma beegtoomi karo ilaa gabar sidiisoo kala zaaniyada mooyaane qoladaasi isku nooc yihiin ha guursado ama mid kaba sii liidato oo mushrikada nin zaaniya oo xumaantaas yaqaana inuu gabar cafiifaayo dhowrsoon guursado laa'iquma ah ee waxaa laa'iq u ah ee ku aadan middaa isagoo kale ah xumaanta hadduu isagoo halkaa u soofayo xumaan iyo gogoldhaaf samaynayo sidiisoo kale mid saasoo kale ah ee mid cafiifaayoo hagaagsan laa'iq uma ah ama mushrikata mid kaba sii daranoo mushrikada ee xagga laa'iqnimada weeyaane hadday dhacdo ninkii xumaantan samayn jiray inuu guursado mid fiican guurkii ma ansaxayo maaha waxa laga hadlayo guurkii ma ansaxayo maaha baa layidhi ee laa'iqnimada ayaa laga hadlaya wazaaniyatu gabadha zaaniyaddaana ma guursatay lama dhihine waxaa la yidhi laa yankuxuhaa iyada ma guursado ilaa zaanin nin zaaniya ow mushrikun middaa zaaniyaddaana dee waxaa u laa'iq ah midkan oo zaaniya ama mushrik ah kaas baa jecel weeye waxaan wax isku xirfada iyagaas jecel waxaan xumaha yaqaana kuwaas baa danaynaya weeye kuwaasaa u laa'iqa weeye nin waxa weeyaan hadday zaaniyad mar tahay nin wanaagsan oo sharaf leh oo cafiif ah inay u joogto mid zaaniyadaho xumaantaa taqaana ma habboona laa'iq maaha taasna halkaasaa la dhig waxaa guursanaya mid la mida ama ka liita sida mushrigaas oo kale nafta daahirka ee qofka sharafta le waa diidayaa dadka waxaa xumaantaa sameeya hadday gabar tahay iyo hadduu nin yahayba way diidayaan ma jecla ka cararayaan ilaahay wuxuu yidhi wa xurima waa la xarrimay daalika arrinkaas cala almu'miniina waaba laga xarimay daalika xaggee loo celiyaa marka daalikadaa meesha loo celin lahaa laba meeloodba waa la sheegay wa xurima waa la xarimay daalika arrinkaas oo zinada ah zinada waa laga xarimay cala almu'miniina mu'miniinta waa laga xarimay waa wax xun oo qurun ah daalikada markaa zinadii baa loo ceshay culimmada qaar baa waxay mareen wa xurima waa la xarimay daalika arrinkaas oo arrinkee ah kuwa zinaysta nikaaxooda waaba laga xarimay cala almu'miniina kuwa xumaanta yaqaan guurkooda waa laga xarimay kuwa mu'miniinta dhibaatadaa ku jidha awgeed markaas xarimidaasi maxay noqonaysaa waa laga manciyey weeye xarimiddii guurku ma ansaxaya ahayd ma aha waa laga manciyey weye sida aayadda qur-aanka ah ee ahayd oo kale suurat lcaraaf mayay ahayd kuwa ahlunaarka markay la hadlaan kuwa kale dhahaan war biyaha iyo waxa haysataan wax naga siiya waxaa layidhi in allaha xaramahumaa cala alkaafiriina waxaan cunayna iyo waxaan cabayno ilaahay kaafiriinta waa ka xarima xarimidaas macnaha waa laga manciyey weeye marka waxurima daalika cala almu'miniina waxaa la yidhi aayaddu waxay ku soo degtay haweeney kuwa jirkooda ka ganacsada ah baqaaya baa le baqaaya kuwa xunxunoo jirkooda ka ganacsada ee baqiyaadkaa xumaha yaqaan baa waxaa samayn jiray xoolay qaadan jiray nin muslimiintii ka mid ah wuxuu damcay inuu guursado ilaa xoolay haysataa ee guurkaasi waxaasna dadba xoolahaas gabdhaha ku daneeya waxbay haysataa arrinkaas buu nebigu u sheegay deedna aayaddaana soo degtay wazaaniyatu laa yankixuhaa ilaa zaanin ow mushriku adigu dee labadii midna ma tiri niyaho waxaa weeye ha guursan weeye gabadhaa ma guursadaabuu yidhi baa layidhi nebigu waa ka aamus deedna aayaddaasaa soo degtay waa loo yeero waa lagu dul akhriyey deedna waxaa lagu yidhi laa tankixhaa ha guursan waxurima daalika cala almu'miniin waaladiina kuwa yarmuuna ganaya almuxsanaati gabdhaha muxsanaadkaa ee cafiifaadkaa ee dhowrsoon kuwa ganaya maxay ku ganayaan zino uma dabadeedna lam yaatuu aan la imaanaynin biarbacati shuhadaa afar markhaanti heblaayo zaaniyad weeye soo mau dhihin gabar dhowrsoon soo zino kuma ganin xumaan bay samaysaa sooma dhihin ma qadfin kabacdina aan keenin afar markhaantiya oo caddeeya zinadii inay labadaa qof samaynayeen waa isla joogeen iyo meel bay marayeen iyo keligood bay ahayen iyo ma aha xumihii oo socda waa inay arkayeen kuwa noocaas xugunkoodu waa waxaan laydinku dul akhrinayo halkaasaa udhi oo muxuu yidhi fajliduuhum jeedal amaaniina jaldatan siddeetan jeedal kuwaan qadafka la yimid siddeetan jeedal ku dhufta gabdho muxsanaadaa la yidhi haddii rag fiican hadda la qadfeen hadda waa la mid ogow haddii ragga wax laga sheego rag wanaagsan xumaha lagu sheego iyana waa qadaf oo sidoo kale siddeetan baa lagu dhufanaya dadkii sharaftoodii iyo nasabkoodii cirdigoodii buu dilaaciyey qofkaani xumi buu qof ku sheegay walaa taqbaluu hana aqbalinina lahum kuwaa shahaadatan markhaanti abadaa weligeed markhaanti dambe ha ka aqbalinina dadka barobagandada iyo beenta iyo dadka qadafka ku sameeya markhaantigooda ha qaadinina wa ulaa'ika kuwaasu hum iyaga unbaa alfaasiquun iyaga unbaa faasiqiin kuwaas iyaga unbaa faasiqiina faasiqiin kale ma jidha bayba ka dhiganta macnaha faasiqiin ku fogaaday fisqiga kuwaas weeyaan qofkan qofka xumaha ku sheegay hadduusan markhaanti keenin dhowr saddex ugun baa meesha imaanaysa siddeetan jeedale lagu dhufto markhaantigiisu in la diido faasiq inuu yaho cadaaladdii uu ka fogaaday ila aladiina baa laga soo reebay ila aladiina kuwii mooye taabuu toobad keenay min bacdi daalik kaa dabadeed wixii xumihii ka toobad keenay qoomameeyey ya oo wa aslaxuu camalkoodii wanaajiyey oo maxay ah inaysan dib ugu noqonayn xumihii iyo qadafkii fa ina allaha ilaahay kafuurun waa mid dhaafid badan raxiimun naxariisasho badan kuwa iyaga ah waa la iska cafinaya iska cafiya iska dhaaf oo maxaa marka la samaynaya markhaantigooda ma la qaadan karayaa markhaantigooda ha la qaato toobadoodii waa la aqbalayaa waxaan keliya loo celin maayo siddeetan ku dhuftadii laga soo istisnoon maayo siddeetanku isagu waa sidiis waa lagu dhufanayaa sidaas bay noqonaysa waxaa la yidhi zinada markii laga hadlayey dumarkaa lagu bilaabo azaaniyatu tuugada iyo xadidda markii laga hadlayena wasaariqu wasaariqatu gabadhaa dambaysa ninkaa horreeyey waxaa ku jira baa la yidhi meesha zina oo qof dumara xaggeed ka timid wax aad u foolxun weeye midda kalena wixii aan khasab iyo kubsi iyo xoog ahayn hadde waxa weeye hadday iyadu diidan tahay zina ma dhacdin zina ma dhacdin tuugada iyo xadidduna ninkaa ku dhiirasho badan oo ku maaragtay ku ku daran taasna halkaasaa la dhigay ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waaladiina kuwa marka toobadoodii in la aqbalo oo camalkoodii markhaantigoodii la qaato haddayse hagaagaan bay noqonaysaa waaladiina kuwa ragga yarmuuna aswaajahum xaasaskooda ganaya maxay ku ganayaan zino nin xaaskiisii dhahaya ama rag xaasaskoodii dhahaya xumaan bay sameeyaan islaamahani ama islaantaani walxaal lam yakun lahum uusan u ahaan shuhadaau markhaanti ilaa anfusuhum naftooda mooyaane ninkaani markhaanti kale ma hayo ilaa isaga naftiisa mooyaane isagaa wuxuu leeyahay anaa huboo arkay naftoodii waxaan ahayn ma hayaan fa shahaadatu axadihim midkood markhaantigiis ama dhaartiisu arbacu shahaadaatin afar dhaarood weeye billaahi no uu ku dhaarto ilaahay raggaa iyaga ah gabdhahaas waxaa ku sheegay markhaantina aan haysan waxay kaga fakan karaan in jeedalkii laga daayo afar dhaarood ayay ilaahay ku dhaaranayaan afar markhaanti booskeed bay afartan dhaarood ka dhiganta afaran markhaantiisoo lama rabin hadda ma ynaan soo marin cid kale ilaa lama hayee afartan dhaarood baa afartii markhaanti ka dhigan muxuu ku dhaaranaya innahu isagu la min asaadiqiina inuu ka mid yahay kuwa runta sheegayo waxuu gabadhaa ku sheegay inuu ku run sheegayo uusan ku iftiroonayn waalkhaamisatu marada shanaadna anna lacnat allaahi ilaahay lacnadiisu calayhi isaga dushiisa inay tahay buu ku dhaaranaya isaga dushiisa inay t ama waxa weeyaan isaga dushiisa inay lacnadaasi tahay lacnad ilahay inay isaga dushiisa tahay in kaana hadduu yahay min alkaadibiina kuwa beenaalayaasha kaadiban oo min alkaadibiina waxaan ku sheegay oo zinada aan ku ganay buu dhahaya haddaan been ku sheegayo isaga dushiisa inay lacnadu tahay buu ku dhaaranaya wayadra'u waxaa ka ridaya canhaa gabadhiina alcadaaba cadaabkii markuu isagii dhaarto arrintii waxay u wareegaysaa gabadhii xaddii iyo jeedalkii gabadhii xaggeeda u wareegaysaa gabadhii maxaa ka ridi kara iyadana wayadra'u waxaa ka ridi kara canhaa gabadhii alcadaaba cadaabkii iyo jeedalkii iyo xaddii an tashadayana inay dhaarato arbaca shahaadaatin afar dhaarood billaahi ilaahay ku dhaarato innahu ninkaani la min alkaadibiina inuu beenaalayaasha ka mid yahay isagoo haddeer wuxuu yidhi run kuwa sheegaya inaan ka mid ahay soo maa iyadii baan waxay ku dhaaranaysaa inuu beenaale beenaalayaasha ka mid ah uu yahay wuxuu ku sheegay aysan shaqo ku lahayn waalkhaamisatana waa inay ku dhaarato an tashadda alkhaamisata marka shanaadna waa inay ku dhaarato anna qadaba allaahi ilaahay caradiisu calayhaa iyada dusheeda inuu ahaaday qadabkaas in kaana ninkaas hadduu yahay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya hadduu run sheegaya waxay dhahaysaa cara ilaahay iyada dusheeda inay ahaato sidaas baa arrintaas xalkeedu noqonaya arrintu waxay ku timid baa layidhi saxaabi baa hilaal bin umaya la dhihi jiray xaaskiisii qadfay nebiga agtiisa calayh salatu slam wuxuu yidhi ninkaa hebel la yidhaha shariik nin la yidhaahdo baa islaantaan u tegey buu yidhi xumaan bay sameeye nebigu wuxuu yidhi ama markhaanti keen ama adaan ku garaacaynaa ama waxaa gabadha ku sheegtay iyo ninkan markhaanti u keen ama waa qadaftee waa lagu garaacayaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow midkaya hadduu arko xaaskiisii hadduu arko oo nin ku dul arko isagoo xumaan samaynaya ma intuu tagoo suuqaya meelaha aadow afar markhaantiya doonaya oo afarta markhaantiya intuu ku doonayo oo ku maqan yahay kani waaba ka tegayaa meeshii intuu xumaantii hawshiisa dhammaystee ilaah baan ku dhaartay run baan sheegayaa buu yidhi waa arkay sidaa anaa arkay buu yidhi anu keligeyna waa ah markhaantina ma hayo laakiin arrintu way dhacday ilaahayna waa soo dejin doonaa buu yidhi wuxuu igu beri yeelayo oo xadda aan kaga fakado aayadda anaa soo degtay markaas aayaddan ayaa soo degtay arrintu marka saasoo ku timi ilaa ninkan inuu run sheegayo oo wixii arkay kaba soo qaad suurtagalna waa noqon weyda inuu soo helo markhaanti isagoo run sheegaya haddii la garaaco isagii bay dhibaato ku tahy markaa waxay badbaadadii noqotay inuu la yimaado arrintan licaanka ah afar jeer buu dhaaran marka shanaadna ereygaasuu ku daraya iyadii marka hadday arrintii ay weli diidan tahay iyana intoo kaley dhaaran kollayna labadooda mid baa been sheegi ilaa isna wuxuu leeyahay waa samaysay shan dhaarood boo maray iyana waxay leedahay ma samayn shan bay marna xaddii marka saas ku dhacaysa weligood dambana iskuma soo dhowaan karaan labadaa qof waa kala tage qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walowlaa fadlullaahi ilaahay fadligiis hadduusan jirin calaykum dushiinna uu ku tafadulay iyo waraxmatuhu naxariistiisa hee haddaysan taasi jirin waa halaagsami lahaydeen ama lacaajalakum bilcuquubati cuquubo idiin soo dedejin lahaa lowdaa lowlaada jawaabkeedi baa maxduufa wa anna allaha ilaahayna tawaabun alla toobad aqbal badan weeye allahaasoo xakiima oo xakiima ilaahay subxaana wa tacaala tawaabun ilaahay weeyaan walowlaa fadlullaahi ilaahay fadligiis lama la aadeen haddaysan jidheen macnaha calaykum uu ku tafadulay iyo waraxmatuhu ilaahay naxariistiisa u idin asturayo ya waa halaagsami lahayd waa laydin fadeexadayn lahaa ciqaab baa laydiin soo dedejin laha jawaabkii waa maxduuf waxay dhahaan wa ruba maskuutin canhu mid laga aamusay badanaa oo ablaqa min almanduuqi kan lagu hadlay ka sii xeel dheer wa anna allaha ilaahayna tawaabun xakiim marka siiqdan waa siiqooyinka cajaa'ibkaayo dee ay ku jidho waxaa la yidhaahdo tawaabun raxiimun iyo tawaabun xakiimun iyo siqooyinka cajaa'ibkaa weeyaan sidaas baa taas nal dhig waa siyaaqda mubaalaqada kafuurun raxiimun tawaabun xakiimun facuul iyo facaal iyo faciil saddexduba waa siiqooyinka mubaalaqada mid kasta waxay faa'iidaynaysaa meeshii u dambaysay in arrintaa laga gaa sifadaasi mayraso ilaahay waxaa weeyaan sidaa weeyaan subxaanahu wa tacaala mid raxmad badan ilaahay naxariis badan kaa weeyaan darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab